farsamada gacantu waa waxbarasho soo jireena ma aha wax hadda bilowday ama baryahan soo socda bilowday waa wax ka jira adduunka oo dhan weliba waxay aada ugu fiican tahay oo ay aada u caawisaa wadamada burburay ama dhibaatada soo gaartay waxaa aada u caawiya oo kaalmeeya oo hadday shaqo noqon lahayd iyo haddii waddanku wuxuu u baahan yahay noqon lahayd wadamada dhibaatadu ku dhacdo oo dagaalada sokeeya galaha ama burburaha ama dhibaatooyinku soo gaaraan bay aada ugu fiican tahay marka waa mid adduunyadao dhan laga isticmaalo gaar ahaan soomaaliya way ka jiri jirtay wakhtigii nabadii berisamaadkii dowladdii soomaaliya way ka jiri jirtay ardaygu markuu ka baxo dugsiga dhexe buu dooran jiray xataa inuu maaragtay dhinaca farsamada u leexdo ama uu ka baxo dugsiga sare ardayga qayb ka mid ah ayaa loo leexan jiray in farsamada bartaan iskoollo u gaarahaa jiray workshopyo iyo warshado u gaarahaa jiray ay wax ku baran jireen hay-ado u gaar ah oo dadka waxbara baa jiri jiray marka ma aha wax hadda soo bilowday iyo waa wax soo jireena dowladda soomaaliyana kusoo caana maashay oo soo jiri jirtay sidii burburku u dhacayna runtii hakad baa galay waxbarashadoo dhan iyo hay-adaha dawliga ah oo dhan siday u wada baabi'een oo hakadka u galay bay la mid ahayd weliba si gaara iyadaa markii waxbarashadii asaasiga ahayd baa lagu mashquulay badanaa cidana ma jeensan mana aadin dhinaca farsamada gacanta marka laga reebo dowlad goboleedka jubbaland markii halkan ka dhalatay ayaa hay-adaha lagu baraarujiyey in dadka dhallinyarada ah ee shaqola'aanta ah shaqo loo abuuro sida keliya loogu abuuri karaan ay tahay in farsamo la baro markii farsamada la baro oo si fiican loogu tababaro ugu yaraan lix bilood wax la baro in markaas la siiyo wuxuu wax ku bilowdo oo ku shaqaysto kabacdina uu dadka wax taro laga bilaabo nafsadiisa ilaa iyo reerihiisa qoyskiisa dariskiisa xaafadiisa degmadiisa gobolkiisa ilaa iyo meesha uu ka tirsan yahay ama maamulka markaa ka tirsan yahay si uu wax u taro ayaa la isla soo qaaday haddaanu nahay annaga wasaaradda waxbarashada gaar ahaan barobowsalo badan iyo consabti nowd fara badan ayaanu qoray annagoo ka hadlayna in la helo waxbarashadii xirfadda ee farsamada gacanta xirfadaha kala duwanaa ahaa waxaan la wadaagnay hay-adaha mahorwadaagta nahay ee saaxiibada nahay ee nagala shaqeeya waxbarashada aad bay nooga soo jawaabeen badankooda way naga caawiyeen agaasimo waad mahadsan tahay sida wanaagsan oo aad wakhtigaaga inoogu hurtay ee dhallinyarada baratay farsamada gacanta ma u abuurtaan hal abuur ganacsi si ay iyagu uga helaan shaqooyin kala duwan arday badan oo wax ka baratay baan hadda jirta oo fara badan oo magaalada kismaayo jooga oo shaqaysta oo nolol maalmeedkooda iyo tareerkoodaba kudabera ayaa jira inkastoo kuwa fara badan oo aan ka faa'iidaysan oo aan waxba qabanna ay jiraan haddana dad ka faa'iidaystay oo wax taray cid kastana wax taray xirfaddiina ka faa'iidaystay ayaa jira marka farsamada gacantu